somalilan maxay ka qabatay maxaan ku dhahday gudniinka gabdhaha lagu samaynayo iyo tacadiyada kale ee maxaan ku dhahday xuquuqal insaanka ka dhanka ah iyo arrimaha haweenkaba bal arrintaas ayaan jecelahay inaan isdul taago ummadda reer somalilan guud ahaan iyo dowladeeduba waxay arrintan ku bilowday ololaha rasmiga ah sanadkii kun sagaal boqol iyo saddexiyo sagaashankii wakhtigaas oo ay aada iyo aada u adkayd ka hadalka gudniinka gabdhaha lagu sameeya waxa weeyaan waxay ahayd arrin dadku aada iyo aada uga xishoodaan waxay ahayd arrin adag oo dadku ay ka aaminsan yihiin fikrado aada u culus waxay ahayd arrin kumanaan sannadood dadku ay kusoo dhaqmayeen